ayuub cutubka toban iyo lixaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi anigu waan maqlay waxyaalo badan oo caynkaas ah idinku dhammaantiin waxaad tihiin qalbiqaboojiyayaal qalqalloocan hadal dabayl ahu miyuu dhammaadaa balse maxaa kaa dhirfinaya oo aad u jawaabaysaa haddii naftiinnu ahaan lahayd naftayda anigu waan u hadli kari lahaa sidiinna oo kale oo hadal waan idinku kor tuuli kari lahaa oo madaxaygana waan idinku ruxruxi kari lahaa laakiinse anigu afkayga waan idinku xoogayn lahaa oo tacsiyaynta bushumahayguna way idin qalbi qaboojin lahayd anigu haddaan hadlo xanuunkaygu igama yaraado oo haddaan iska aamusana miyaan inka yar xanuunsadaa laakiinse haatan wuu idaaliyey oo guutadaydii oo dhan cidlo baad ka dhigtay waad iqabsatay taasuna waa marag iga gees ah oo waxaa igu kaca macluulkayga oo foolka fool ayuu igu markhaati furaa isagoo cadhaysan ayuu idildalaacsaday oo wuu isilciyey wuuna igu ilka jiriqsaday oo cadowgaygii indhuhu igu caddeeyey iyagu afkay ii kala qaadeen oo quursasho ayay dhabanka igaga dharbaaxeen oo dhammaantoodna way isu kay wada urursadaan ilaah wuxuu gacantooda igeliyaa cibaadalaawayaasha oo wuxuu igu dhex tuuraa gacmaha kuwa sharka ah anigoo iska istaraxsan ayuu ikala jejebiyey oo intuu surka iqabtay ayuu ikala burburiyey oo weliba intuu meel iqotomiyey ayuu goolibaar iga dhigtay qaansoolayaashiisii ayaa i hareereeya oo keliyahaygii ayuu kala goggooyaa oo xameetidaydiinna dhulkuu ku daadshaa isagu wuu i jejebiyaa oo nabarba nabar buu iga kor mariyaa oo sidii nin xoog badan ayuu orod igula soo kacaa korkayga waxaan ku tolay joonyad oo xooggaygiinna ciiddaan ku riday wejigaygii oohin buu la beddelmay oo indhaha daboolkoodana waxaa ii jooga hooskii dhimashada inkastoo aanay xaqdarro ku jirin gacmahayga oo uu baryootankayguna daahir yahay dhulkow dhiiggayga ha qarinin oo qayladayduna yaanay meelay ku nasato lahaan oo hadda bal eeg markhaatigaygii wuxuu joogaa samada oo kii idamiintaana xagga saruu joogaa saaxiibbaday way igu qoslaan laakiinse indhahaygu ilmo bay u daadiyaan xag ilaah bal muujiro mid dadka ilaah ula hadla siduu nin deriskiisa ugu hadlo oo kale waayo markii dhowr sannadood dhaafaan waxaan mari doonaa jidka aanan mar kale dib uga soo noqonayn